waxaa magaalada kambala ee caasimada dalka uganda kusoo gabagaboobay shir ay yeesheen madaxda dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya ee ku midaysan duulaanka loogu yeero awsom kuwaas oo ka arrinsanayay burburka ay wajahayaan iyo halista kaga imaanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab shirka ayaa ku soo dhammaaday fashil iyo guuldarro waxaana madaxda ka qaybgalayay ay ka cawdeen dhaqaale la'aan uu wajahayo duulaanka cusub iyagoo sheegay in haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan dhaqaale loogu helin ay keeni karto burburkooda cabdiraxmaan yuusuf xuseen ceynte oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda qorshaynta dowladda federaalka kana qaybgalay shirkii kambala ayaa rajobeel ka muujiyey xaaladda dowladda federaalka isagoona ku baaqay in lagu kacdoomo maamulka hadda ka jira muqdisho qoraal uu ku soo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu cabdiraxmaan ceynte kaga hadlay fashilka madaxdii soo martay dowladda federaalka kuwaas oo uu sheegay in mid weliba marka xilka loo dhiibaya uu ku goodiyo inuu ka adkaan doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse markuu dhici rabo uu ku calaacalo in muddada loo kordhiyo isagoo aan wax natiijo ah gaarin waxa uu tibaaxay in madaxdii soo martay dowladda federaalka ay hogaamintoodu gundhig u ahayd boobka hantida dadka eexda ku tagrifalka awoodda dowladda dawarsiga dowladaha shisheeye iyo maangaabnimo qoraalkiisa ayuu ku xusay in shirka kambala uu ku soo aaday siddeed iyo toban sanno kadib markii ay ciidamada shisheeye duulaanka ku soo qaadeen soomaaliya kuwaas oo uu sheegay in qorshuhu ahaa inay saddex sano oo keliya joogaan soomaaliya balse ay maanta muuqato inuu wakhtigu ku sii dabadheeraaday iyagoo aan xaqiijin ahdaaftii duulaankooda madaxda dowladda federaalka ee kulansatay sifaadkii uu horay u soo sheegay ayuu wasiirkan hore tilmaamay inaan looga fadhin dhisidda waxa uu ugu yeeray ciidan qaran oo shisheeyaha kala wareega goobaha ay banneeyaan sidoo kalena rajo looga qabin dhisidda hay-ado dowladeed oo waxtar leh sida uu hadalka u dhigay qaybaha dambe ee qoraalkiisa ayuu ku sheegay in la joogo wakhtigii la iska dulqaadi lahaa madaxda sifooyinka xun leh ee ku habsaday bulshada haddii aan sidaas la yeelinna ay xaaladdu sii dari doonto tani ayaa muujinaysa walaaca xaddaafka ah ee laga qabo masiirka dowladda federaalka waxaana madaxda duulaanka cusub ee awsom ay reer galbeedka ka dalbadeen in lagu maalgeliyo lacag dhan boqol iyo sagaashan milyan oo dollar balse taas ayay dadka qaar ku tilmaameen mid aan socon karin xilli maraykanka uu mar kale ku celiyey inuu joojiyey taageeradii uu siin jiray ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya